horta maadu sideeda ilaa toddoba qaybood bay noqon kartaa ismi mawsuul bay noqon kartaa ismu istifhaam bay noqon kartaa ismu shardi bay noqon kartaa nakira mawsuufa ayay noqon kartaa tacajubiyay noqon kartaa masderiyay noqon kartaa naafiyay noqon kartaa naafiyada weeyaan ta la isku hayo ee caawa aynu ka hadlayna xijaaziyiin iyo tamiimiyiin loogu kala kacay tusaale yowgoogu hadday ismu mawsuul tahay ama nakiro mawsuufa waxa tusaale waa nadartu ilaa maafiyadig hadday tahay ismu istifhaam waxa kamid ah masmuk tusaalaheegu hadday tahay ismu shardi wama tafcalu min khayrin yaclamhu allah hadday tahay tacajubiyo fama asbarahum cala annar hadday tahay masteriyo yasuru lmara ma dahaba allayaali waina dahaabahuna lahu dahaabun ma hada basharna waa tii iminka aynu doonayna inaynu ka warano ama warbixin aynu ka geyno haddaba shuruud bay leedahay bal areegno faslun wamaa annaafiya maada naafiyadiihi cinda alxijaaziyiina xijaaziyiintu siday qabaan kallayso oo kale weeyi in taqadama alismu ismigu hadduu xagga hore ka maro oo walam yusbaq biin in aan laga horraysiinin laysoo kale weeyi laakin maxaa shardiga in taqadama alismu waa inuu ismigu xagga hore maro xagga hore maro loogama jeedo inuu maada ka horeeyo kamaba horreyn karo maada e waa inuu khabarka ka horeeyo ismigu laakiin hadduu khabarku soo hor maro oo ismigu uu ta'ahuro maadani inayna camal felayn waa la isku waafaqsan yahay laakiin inuu ismigu xagga hore maraa la doonaya ayuu khabarka ka hor maro in taqadama alismu walam yusbaq biin maadana yaan in laga hormarinin ama ismiga laftarkiisa yaan in laga hormarinin ma in zaydun yaan la odhanin walaa bimacmuuli lkhabar macmuululkhabar khabarku shay uu ku camal falayana yaan ismiga laga horraysiinin ilaa darfan aw jaaran wa majruuran waxaa la waasacsaday darafka iyo jaar iyo majruurka waxaa loo ogolaaday darafka iyo jaar iyo majruurka waxaan kayrkood loo ogolaanin halkan ayna ku cad yihiin walaqtarana alkhabaru khabarkuna yuuna la xidhiidhsanin biilaa khabarkuna yuuna ilaa wadanin maa haada ilaa bashar haddaase ilaa haddaad gelisid khabarka marfuucun baa laga dhigaa nafyigiibaa dee buray maadiiba hadalkaasi nafyiba maaha maa haada ilaa bashar haddaad tidhahdo waa maxay ma nafyiba ma waa muhbat kani waa bashar weeyaan maa haada ilaa bashar kani bashar mooye wax kale maaha macnuhu waa maxay waa bashar weeyaan minaankaa ma ana ilaa qaa'im haddaan idhaa taagnida maan isku diidayaa ma ana ilaa qaa'im haddaan idhaa taagnida maan isku diidayaa may waan taaganahay weyaan hadalkaa macnihiisu wamaa muxamedun ilaa rasuul nebiga rasuulnimada maa loo diidayaa waaba rasuul weeyaan hadalku kolkaa maadan haddii ilaa laga dabageeyo nafyigii baa luma qaacidaad tidhaa nafyu nafyi isbaat nafyu nafyi isbaat walaqtarana alkhabaru biilaa naxu maa haadaa basharan oo kale wey maa haadaa bashara shuruudda waxaa halkaa inoo qoran ismigu inuu xagga hore maro in inaan laga horraysiinin macmuululkhabarna inaan laga horraysiinin daraf iyo jaari majruur hadduu yahay waa la ogol yahay waa shardiga saddexaad khabarkuna yuuna ilaa qaadanin afar shardiba halkaa inoogu qoran afartaa shardi marka la helo ayay tamiimiyiintu leeyihiin waxba ma camal falayse afarta shardi ama ha la helo ama yaan la helin waa isku miduun waxa maada daba dhacana waa mubtadiye khabar haddii dee jumla ismiya ay ku jirto xijaaziyiintuna waxay leeyihiin afarta shardi haddii la helo way ka duwan tahay afartaa shardi mid kamida haddii la waayo oo afarta shardi marka mid kamida la waayo ma camal fasho oo tamiimiyiin iyo xijaaziyiin way isku waafaqsan yihiin laakiin afarta shardi haddii la wada helo xijaaziyiintu waxay leeyihin way camal fashaayo layse oo kale weeyaan kaaniyo akhwaadkeed oo kale weeyaan wamaa annaafiya maada naafiyadiihi cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda ka layse oo kale weeyaan in taqadama alismu ismigu hadduu khabarka ka hor maro oo walam yusbaq biin in aan lagala sabqin walaa bimacmuuli lkhabari macmuululkhabarkana aan lagala sabqin ilaa darfan aw jaaran wamajruuran daraf inuu yahay ama jaar iyo majruur mooyaane walaqtarana alkhabaru khabarkuna uuna la xidhiidhsanin biilaa naxu maa haadaa bashara maa haadaa basharan oo kaleba weeyaan iclam waxaad ogaataa annahum iyagu ajrow waxay dureeriyeen halaathata xuruufin saddex xaraf ayay sameeyeen oo min xuruufi nafyi xuruufu nafyiga ah mujraa layse layse meesheeda oo kale fii rafci lismi xagga ismiga rafcintiisa iyo wa nasbi lkhabari khabarka nasbintiisa wahiya maa weeyaan wallaa weeyaan wallaata weeyi saddexdaa wuxuu ka tegey in in buu ka tegey afartaasaa laysoo kale noqda walikullin minhumaa mid kastiba wuxuu isleeyahay wuxuu iska leeyahay kalaamun yakhusuhaa kalaam u gaar ah mid kastaba si gaaraan uga hadlaynaa والكلام الآن إمك وحين كهضينا في ما يو إعمالها عمل سينتي ذا عمل ليس وهي لغة الحجازيين ولغة غير حجازيين وهي اللغة وانا اللغة دي القويمة إيه توصنيد وبها جاء تنزيل يدا سنة قرآن كسود حجازيين تا. قال الله تعالى إلهي وحيري ما هذا كان معها بشرا بشر معها هذا هو اسمك في محل رفعنا بشرا نوى خبرك ماذا أو منصوبة ما هن ماها إيقو أمهاتهم هو يوينكود هن واسمك في محل رفعنا أمهاتنا وخبرك منصوب وانا مضاف وضميرك سنوى مضاف إليه ولإعمالها ماذا عمل سينتي ذا وحو هذه عندهم يجا أكتو ذا ثلاثة شروط صدح شرطي صدح شرطي مركا لهلون بماذا عمل سميسا أفر بابا لقد قاعد أن يتقدم اسمها اسم قوائن هرمرة على خبرها خبر كي قوائن كهرمرة اسم حق هرها مرة كو ولا تقترن بإن إن يين لحرير سن الزائد وإنت الزائد ذا ولا خبرها خبر كيغنا بإلا إلا يونا لحجر سنين سو صدح ماها يا لك لا فصلين فصل جيبو كتبي جارية مجرية ظرف الله قولا فلهذا أهملت والا إهمالي في قولهم هذا الكوغة في المثل ما ما هذا أي لهذين ما مصيء من أعتبى ما مصيء من أعتبى ما ما هذا ترى هذا مركز نسوق هذا النوم ما ذاتي ما عمل سميسو sababtu waxa weeyaan shardigii koobaad baa la waayey oo ismiga ayaa man ah mantaasaa ismigii maada ah khabarkiina waa musii maa musiiun xumaan sameeye maaha man actaba ninka canaanta yeelaa ninka canaanta yeelaa waxba xumaan sameeye maaha haddaba maahmaahda tidhaa maa musiiun man actaba maada ismigeegii waa manta khabarkeegiina waa musii khabarkii miyuuna kasoo taqadumin kolkaa waa la ihmaaliyaayo mubtadiya khabar soo kala taqadumun baa laga dhigaa waa litaqadumi lkhabari khabarkiibaa hormaray sababta loo camal siin waayey fii qowli shaacir gabayaaga qowlkiisana waa saas oo kale nin gabayaa-a ayaa gabay tiriyey gabaygii uu tiriyey iyaduna isana noocaas oo kale weeyaanoo waa la camal waa la camal lumiyey oo wuxuu leeyahay waxba ma shaqaynayso wuxuu idhi bani gudana tamain antumu dahabuun ولا صريف ولكن أنتم الخزفون نبا ننو فاري ننكي لو فاري با استفاع ايو وحيري بني غدانا يا بني غدانا وارني منك ريب بني غدانو ما إن أنتم مئهدين ذهب ذهب مئهدين ذهب باد اسمو ديني سيدا ذهب كورغاحا وقفي عنيهي ayaad isku qaadateen inaad dadka uga fiican tihiin horta dahab ma ihidin walaa sariifun fidana ma ihidin oo dahabka ka liidata fidana ha ismoodina inaad tihiin waxaad tihiin anuunbaa aqaana e aan idin sheega buu yidhi walaakin antum idinku alkhasafu dhoobaad tihiin buu yidhi dhoobo siday dhoobada u liidato ayaad u liidatiine waxba ha isqaadina buu yidhi bani gudaana tamain antumu dahabuun walaa sariifun walaakin antum lkhasafu waxaynu u jeednaa halkaa waxaynu ka dareennay ama aynu ka garannay maadaasi ma camal samaynayso sababtuna intaa idaa ayay gashay maa in intaa iska halaga ilaaliya aynu ahay maa in antumu dahabuun walaa sariifun walaakin antum lkhasafuun waa liwujuudi in almadkuura intiibaa meesha taallo oo saasay u camal samayn weyday wa fii qowlihi tacaala alla qowlkiisana ma camal samayso وما محمد محمد معها إلا رسول رسول موية وحكاله قد خلت ويتكتي من قبله هرتي الرسل الرسول شبع تكتي وما محمد إلا رسول سببت نوى محي ومبتدية خبر بيس كيهين شرط جي صدحات بلوايو إلا يونا خبر كجيل بينو نريا إلا أبو خبر كي قلي وما محمد إلا رسول قفك تفسير كأغريا آيات دنينو إسكا إلاليا أيا مهم وأما أفيا عنه sababtuna waxa weeyaan qofku inta badan haduuna ahlu carabi ahay welibana qismiga balaaqada hadduuna aqoonu lahayn way ku adag tahay wamaa muxamedun ilaa rasuul waxa la moodaya aayaddaiyay la hadlaysaa bay kula tahay dad nooceeya ma dad nebiga rasuulnimada udiidanaa bay la hadlaysaa ariyay la hadlaysaa aayaddan yaa garanaya horta haye asxaabta ma rasuulnimay nebiga udiidanaayeeno waa rasuul baa laleeyahay nebigu ma waa rasuul baa laleeyahy o loo loo qiraya rasuulnimada dadka diidan bay difaacaysaa saasay moodaysaa dadka dadka tafsiirka dhigaa saasay moodayaan aayaddu sidaa maaha dad nebiga jacaylkay u qabeen geeri kala bakaylay ayaa aayaddu la hadlaysaa geeri kala bakaylay oo isyidhi nebigu idinkaba dhiman maayo kolkaas jacaylkay u qabeen bay geeridii kala bakayleen sifada geeri abay u diideen markaasuu ilaahay yidhi wamaa muxamedun muxamed maaha ilaa rasuulun rasuul mooy sifaduu leeyahay waa rasuulnime ee geeri la-aan maaha hataa aayadda akhirkeeda sii wada qad khalat min qablihi rusul hortiiba waa la dhintay hamoodina inuuna dhimanaynin hortiiba waa la dhintay wamaa amruna amarka iyagu maaha ilaa waaxidatun mid mooyaane halkaa mubtadiya khabar weeyaan amrunaa waa mubtade waaxidatuna waa khabar istinahaasina waa kii la odhan jiray maxay mufarada waayo amrunaayo mubtada ka horeeyo ilaadaasa dee kolkaa mubtadaasi khabar buu ubaahan yaho mustanaha dambeunba khabar looga dhigo waa mufaradii wamaa amrunaa ilaa waaxida maadu ma camal samaynayso sababtuna waa maxay dee waxa weeyaan khabarkii baa ilaa qaatay waa liqtiraani khabariha biilaa khabarkii baa ilaa sitaan wa banu tamiim nimanka reer banu tamiim la yidhaahdo laa yucmiluuna ma ma ma camal siiyaan shay-an shayna kuma camal siiyaan walaw istawfad haba dhamaystirato ashuruuda alaaata saddexdii shartiye fayaquuluun waxay odhanayaan maa zaydun qaa'imun wayaqra'uuna waxay aqriyaan ma haadaa basharun ma haadaa basharun laba qira ayaa ku jiro ma haadaa basharun ba iyagu qaateen qiradan kaleba waa qiro jirta may diidi karaan haddii la diido qiro jirta waa gaalnime lama diidayo waa nidculqaafid bay yidhahdeen ma haadaa basharun bay taana u aqriyeen laada naafiyada ah balka war laada naafiyada ah dii aynu warbixin ka keenno laada naafiyadii maxay noqon kartaa wakada laa annaafiya laada naafiyadiina halkan oo kalun weeyaan fi shicri shicirka magay ku jirto laada naafiyadoo gabayga ku jirta laakiin bishardi tankiiri macmuuleyha labadeeda macmuulba waa inay nakiro noqdaan labadeeda macmuul ismiga iyo khabarku hadday nakiro yihiin kaano oo kale laadi noqonaysaa oo ismi iyo khabar bay qaadanaysaa lakin labada macmuulba waa inay maxay yihiin nakiratayn waa inay yihiin naxw tacaza falaa shayun cala alardi baaqiyaan walaa wazaruun mima qada allahu waaqiyaan tacaza iska adkayso ama iska sabir falaa shay-un shayna cala alardi carrada guudkeega baaqiyan kuma haraye shayna carrada guudkeega ku hari maaya iska adkayso walaa wazarun meel la magan galaana mima qada allah ilaahay wuxuu qadaray waaqiyankii kaa badbaadinaya maaha ilahay wuxuu kuu qadarayna meel laga magan galo oo kaa badbaadin kartaa ma jirto haddaba falaa shay-un laadaasi waa kaaniyo akhawaadkeedu kale weeyaan shay-un waa ismigii laa baaqiyanta dambana waa khabarkeegiiyo mansuuba waayo labada macmuul baa nakira shayun iyo baaqiyan walaa wazarun mima qada allahu waaqiyan wazarun waa ismigii laa waaqiyanta dambana waa khabarkeegii weeyaan warku sheeko wuu iska cad yahay say ila eg tahay haddaa waliicmaalihaa camalsiinteeda waxa uu ahaaday arbacatu shuruudin afar shardi saddexdii aynu soo dhiganay ma garanaysiin waxaa loogu darayaa un labada macmuur inayna kiratay noqdaan an yataqadama smuhaa ismigu inuu xagga hore maro walaa yaqtarina khabaruhaa khabarku inuuna la xidhiidhsan biilaa waan yakuna smuha wakabaruha ismigeygu iyo khabarkeeguba inay noqdaan nakiratayn waan yakuna dalika fi shicri shicri inay gasho la fi nasri ayna gelin inta ayaa laga daayo af carabigan la arag shar saddexdii shardi in soo dhiganay yayna in gelin waa laga daayey laba shardi baa usoo hadhay soo mahay oo af carabiga in maba gashaa la yidhi iyadu laba shardi baa usoo hadhay labadii shardi waxaa loogu darayaa uun labada macmuul inay nakiratayn noqdaan iyo inay gabay ku jirto afarta shardi waa nooca saddexdii aan soo marnay laba kamida iyo labadan iminka aan ku kordhinay falaa yajuuz ma banaana icmaaluhaa in la camal siiyo fii naxwi laa afdalu minka axad waayo afdalka ayaa khabarkiiba soo takadumay walaa fii naxwi laa axadun ilaa afdalu minka laa axadun ilaa afdalu minka waayo ilaa bay markaana la xidhiidsatay walaa fii naxwi laa zaydun qaa'im waayo ismigiiba macrifo noqdo oo nakirau noqon waaye laa zaydun qaa'im walaa camru walihaada qullida waxaa lagu khalad xugmiyey almutanabi fii qowli mutanabi wuu khaldamay gabaygan markuu tiriyey mutanabbi waa nin la wada yaqaan wuxuu yidhi ida aljuudu lam yurzaq khalaasan min aladaa fala alxamdu maksuuban wala almaalu baaqiyaan ida aljuud deeqda aada bixisaa lam yurzaq haddaan lagu arsaaqin khalaasan ka fakasho min aladaa dhibaatada laga fakado fala alxamdu maksuuban ammaan ma kasbanaysid haddaad deeqsito intaad wax bixisid haddana aad ninka intaad u dhiibtid hoo ku go-e aad tidhahdid ka war ammaan miyaad ku leedahay ilaahay xaggiisa iyo aadamaha xaggiisa tooni kumeli qwl macruuf khayr min sadaqati yatbacuha ada qaacidada inaynu hayno hadal wanaagsan ilaahay hayna siiyo iyo waxsan iyo ayaa ka fiican dhibaa sadaqa aad bixisid ood dhib ka dambaysiisid ida aljuudu daaqda lam yursaq haddaan lagu arsaaqin khalaasan ka fakasho min aladaa dhibka laga fakado falalxamdu maksuuban ammaan maadan kasban xag dad iyo xag ilaahay toona walalmaalu baaqiyan hantidiina jeefka kuguma jirto way kaa baxday haddaba falalxamdu maksuuban markaynu eegno alxamdu waa ismigii ilaada maksuubanna waa khabarkeegii walalmaalu baaqiyanna waa noocaas oo kale haddana waxaa loogu khalad xukmiyey alxamdu baa macrifo adee nakira maaha waqad saraxtu waan caddeeyey bishardayni alakhiirayni labada shardi ee dambe wawakaltu macrifat alawalayni labada hore mari waxaan aqoontooda waxaan u wakaashay ila alqiyaas calaa maa in maa looga qiyaasto lianna maa ayaa aqwaa ka xoog badan min laa walihada tacmal fi nasri laa maadu nasrigay ku camal fashaa hadalka nasriga waxaa la yidhaha nadmiga aan ahayn laadiisa kuma camal fasho waqad ishtaratu fi ma waxaa la shardiyey anlaa yataqadama khabaruha walaa yaqtarina biila faama ishtiraadu an alaa yaqtarina alismu ismigu inuuna la xidhiirsan biin falaa xaajata lahu hawnaa halkan looma baahno liana sma laa ismiga laa laa yaqtarinu biin qaacida tiraa inba weligii lama xidhiirsado weligii in lama xidhiirsado baa la yidhahdaa khabarkeedu walaata lafdiga laata'a ayaa iyaduna noocan oo kale ah laakiin laatada waxay ku camal fasho mataqaan ismigeega iyo khabarkeeguba wuxuu yahay lafdiga xiin ah ismigeeguna xiin khabarkeeguna xiin walaate weeyaan laakin filxiin bay ku camal fashaa xiinun bay ku camal fashaa xiin ha ku camal fashee walaa taxiinu xiina miya walaa taxiinu xiina xiinu xiina may e labadeeda jus lama jamciyo walaa yujmac lama jamciyo bayna jus-ayha labada jus ismigi iyo mubtadaha meel laguma wada sheegee midun baa la sheegaa ka kalena waa la xadfaa walaa taxiina manaas walaa taxiina manaas ismigiiba walaa talxiinu xiina manaas walaa talxiinu xiina manaas waktigu wakti la ordo kiyun ahayn ayay yaaceen waktigu wakti la ordo waalgaalib waxaa xoog badan xadfu lmarfuuc ka marfuuca in la xadfo naxw walaata xiina manaas marfuucii baa xadfan laakiin waxaa kaloo banaan mansuurka in la xadfo aayaddan rag baa aqriya walaa taxiinu manaas walaa taxiinu manaas rag baa aqriya athaalidka saddexaad mima yacmal waxyouga sameeya camala laysa laata weeyaan wahiya laa annaafiya waa laadii naafiyada ahayd oo ziidad calayhaa lagu daray ataa ta unbaa lagu daray litaniisi lafdi si lafdiga dhadig looga dhigo aw lilmubaalaqa ama si macnihii nafyiga ahaa loosii xoog badnaysiiyo wa shardu icmaalihaa camalsiinteeda waxaa loo shardiyaa an yakuuna ismuhaa ismigeegu inuu yahay wa khabaruhaa khabarkeeguba lafdan xiin haddaba culimada barhkood waxay qaateen lafdiga xiin ah culimada barhkoodna waxay yidhahdeen warmey lafdiga xiin ah looma baahnee wax kastoo xiin macnihiisa qaba waa loo baahan yahay waani an yuxdafa waa in la xadfo axad ljuz-ayni labada juz midkood labada juz midkood waa in la xadfo waalgaalib waxaa xoog badan an yakuna almaxduufu maxduufku inuu noqdo ismahaa ismiga ka qawlihi tacaala fanaada way qeyliyeen walxaal laata uuna ahayn alxiinu waktigu xiina manaasin wakti la ordo wataqdiir waxa weeye wallahu aclame fanaadaa bacduhum bacdan way isku baaqeen an laysa alxiin way iskugu baaqeen waktigu ma aha xiina firaar wakti la ordo waqad yuxdaf khabaruhaa khabarkeegaa la xadfaa wayabqa smuhaa ismigaa baaqi noqda ka qiraa'ati bacdihim bedhkood siday aqriyeen walaa taxiinu birafci halkahaybaa ku jooga insha alla athaanika labaad oo nawaasikdeehi ina wa anna weeyaan oo lita'kiid u ahaaday walaakina weeyaan oo lilistidraag u ahaaday wakaana weeyaan oo litashbiih u ahaaday aw idanni u ahaaday walayta weeyaano litamani u ahaatay walacalle weeyaano litaraji u ahaatay aw ilishraaq baqdin aw itacliili ama tacliil fayansibna intaniba waxay nasbiyaan almubtadaa mubtadayowga way nasbiyaan isman lahuna iyagoo ismi ka dhigtay oo iyaga uu ismi u yahay wayarfacna alkhabara khabarkana way rafciyaan khabaran lahuna iyagoo iyagu khabar uqaatay oo khabar ka dhigtay athani min nawaasik lmubtadai walkhabar mubtadihi iyo khabarka nawaasikhdooda waxaa kamid ah maa yansibu lisma wayarfacu lkhabar وحسمنا نسبية خبرنا رفعية وهو ستة أحرف ولح حرف إن وأن ومعناهما التوكيد ويان تقول واحد رنسا زيد قائم ثم تدخل واحد قرنسا إن لتأكيد الخبر تاد ورك أسيئت في سدية وتقريرها دسي سكتب فتقول واحد رنسا إن زيدا قائم وكذلك أن سلع بأننا نقطي إلا أنها إيدا لابد وحل قبل مارمانا أن يسبقها إن كهر مر كلام كلام كقولك وراه هذا balaqani waxa isoo gaaray atri aw acjabani ama waxa iga yaabiyey iyo wanaxwi dalika waxa waxa la midka walaakina weeyaan wa macnaahana alistidraag weeyi wahuwa tacqiibu lkalaami waa hadalkoo lala cirbiyo birafci maa kii in meesha laga saaro yutawaham la moodayo hubuutuhu inuu sugan yahay aw nafyuhu ama in la anfiyo yuqaal waxaa la yidhaha zaydun caalim ninkaasi waa caalim geesi baa la moodaya ama saalix fayuuhim dalika arrinkaasi wuxuu ku moodsiinayaa anahu saalix inuu yahay fataqul waxaad odhanaysaa laakinahu faasiq waa faasiq wataqul waxaad odhanay maa zaydun shujaac ninkaasi geesi maaha deeqsi ma deeqsina inuuna ahayn baa la malaynaya fayuuhim dalika wuxuu kaasi moodsiinayaa anahu laysa bikariim fataqul waxaad odhanay laakinahu kariimun وكأن لتشبيه بي أهاتي كقولك وراهد كأن زيدا زيد وحل مودا أسد لباح أو ذن ملأ أي أهاتي كقولك كأنك كأن زيدا كافر وحكوم لي إن أتهين قرايا وليتنا لتمني بي أهاتي وهو طلب ما في إن لفادي ويان لا طمع فيه أن مرنا بل طمعين كقول الشيخ شيخ هذا الكيس ويان ليت الشباب يعود يوما ويري شيخا ليت الشباب يعود يوما وأبو العتاهي أيا إسكالها بيد أهان ويان وبيد أبو العتاهية أولها ويان أبو العتاهية نكي لورن شري ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وما رأي صومالي الخلدان فأخبره بيداني فأخبره فأخبره ألا ليت الشباب يعود يوما بيرنا فأخبره بما فعل المشيب ماشي مضارعة وحين أغنهي وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم فأخبره هذا في الأهل وخلط أدن حوجك كشيء كلام فيه أخبره ما هأربه وأخبر هذا نوين بسنتها يوم فأخبره بما فعل المشيد فأذن بين صالحك ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وبائيه لهاجر أبو العتاهية ninkan noloshu ku barbaaqay waxay ahayd nolol khaliica noocan inagu xabaglayowga aynu u naqaano soomaalida naraga aad u liita caruurnimadiisii nolol saa ku dhadhow oo kale ayay ku tilmaamaan inuu kusoo koray ilaaha weyn baa subxaanahu watacaala hanuuniyey wuxuu noqday raggii zuhdiga u go-ay ayuu noqday caanka ku ahaa welibana zuhdiga ragga aadka u alla kabaqa badan buu ahaa aakhiro may wax kale kamun hadli jirin ninkani rag iskaga dambaabay way jiraanoo hadalkooga aynaan qaadayn ama wax kasoo qaad aynaan o ka dhigaynin inkastay raggaasi rag caana yihiin iyaguba oo la yaqaan laakiin haddana way ku khaldameen waxay idhahdeen qiyaamada ma rumaysnayn waxna ku garanay bay idhahdeen gabaygiisa badan baanu ka weynay bay yidhahdeen wax qiyaamo ka hadlayaba way iska yidhaahdeen anuu iminka maxamed baan aho haddaan gabay sameeyo gabaygaygana aad qiyaamada ka weydid miyaad odhanaysaa gabaygaagan ka waayo ma rumaysmid oo arrin khaldan weeyaan qiyaas waxa khaldan ku binaysan weeyaan haddana taa waxa kasii daranba malaha waxaan jiri gabaygiisaba mayna aqriyin culimo waaweyn baa markay baxsi ku sameeyeen anu waan hayaa iminka saddex bayd haddaad aqridid baydka afraad inuu qiyaamada ka hadlayaa laga yaaba qiyaamada iyo dhibaatadeeda iyo sida ilaahay loogu diyaargaroobayo la kulankiisa iyo way iska yidhaahdeen rag aynaan garan karin weeyaan waxa weeyaan taxayatu fi hada zamani wa ahlihi fama axadu min alsuni nnaasi yaslamuun qofna dadka carabkooga kama badbaado ninkani nin noocaasa buu ahaa gabayganuu siiyey wuxuu yihi alaa layta shabaab alaa wa aadaatu aadaatu listiftaax alaa hooyay buu yihi layta shabaab alla dhalinyarnimadu yacuudu yowman mu maalin isoo buuqdo ama uu maalin igu soo noqdo buu yidhi dhalinyarnimadu ma iisoo noqoto waxaan kusoo dhaweyn lahaa buu yidhi inaan uga warramo odaynimadu waxay igu samaysay fa ukhbirahu waxaan uga warrami lahaa bima facala almashiib ciradu waxay igu samaysay haddaan uga warramo ciradu waxay igu samaysay dee farxad isaga intaasaba ugu filan buu kuleeyahay shabaabkii dhalinyarnimadii intaasaba farxad ugu filan wixii kasoo horjeeday ceebtiisa markaad sustid isaga ammaantiisa ayaa la ka laazimaysa meesha kasoo dhalanaysa layta shabaaba yacuudu yowman laytadaasi waa xarafkii ashabaaba waa ismigii yacuuduna waa jumla ficliya oo fi maxali rafcin khabaru layta aw ma fihi cusrun waa talabu ma maa laa tamaca fiihi wax tamacuun kaaga jirin oo dalabtid sida layta shabaaba yacuudu yowman oo kale aw ma fiihi cusrun ama wax culays ku jiro oo dalabtid ayaa laytada lagu lagu lagu lagu faa'iideeya ka qawli lmucdim ninka faqiirka alaayis ee ka quustay welibana shaqo hadalkiisa weeyaan layta lii qinaaran min adahab alla miyaan helo dabaq dahaba oday gaboobay oo dhalo gurigaba ka kicin oo yidhi ka waran layta lii qinaaran min adahab hadda ma kacaba xataa ilan hadduu suuqa gaadhayana meelaha wax ku dhacay buu heli karaaye layta lii qinaaran min adahab alla miyaan helo buu yidhi dabaq dabaq dahaba waxa weeye suurtagal maaha ma odhanayno oo qofku wuu heli karaa ilaahay wuu siin karaa fuqahada masaa'ilka aadka uga hadlaan waxaa kamid ah nin baa guri iibsaday gurigii markuu iibsaday dee guri un baa laga iibiyey laakiin gurigani wuxuu ku dhisan yahay batrool batroolkana lama ogeyn cidiba mayna ogeyn meeshan inuu batrool ku jiro maxaa laga iibiyey ninka guri sow maaha lacag guri buu qaatay ninkii guriga iibiyey ama baloorka yar ninkii iibiyey hadduu og yahay barsoolkaa ka waran qiime intee leeg baa ku kici lahaa qiime aada u ballaaran ama dahabbaaba ku jira dee kolkaa ninkii gurigu maxalaal buu unoqonaya batroolkii marka la helo ma ninkii horaa yeelanaya oo odhanaya adana nin guri baan iibiyey batrool ma iibinin mise ninkii dambaa yeelanaya arrinku suu noqonaya waa masaajidkii fuqaadu ka hadlaan wey kolkaa waxaan uga jeedaa dabaq dahaba waad heli kartaayo uu culus yuhune gurigaaga ayuu ilaahay kaaga soo saari karaa subxaanahu watacaala nin faqiira oo beri dhaweyd waxa ii sheegayeen reerku ka dhashay cidima taqaano waa reerku ka dhashay cidima taqaano waayo ninka wax haystaa la bartaa cidi wax ma tiri jirin cidi ma aqoonin duruuftiisa ilahay u ooga suuli buu qodayay isagoo maalin suuli qodaya unbu dha dhagax dahab oo intaa leeg ilahay uga soo saaray maalintii dambaba dee hebel buu noqday oo ninkaa la hoos yimid eeyo la saxaabaya ayuu noqday kolkaa qofku wuu heli karaa noocaas oo kale sidaa darteed bay culimadu u yidhahdeen maa fiihi cusrun maa laa damaca fiihi maaha waa maa fiihi cusrun culaysun baa ku jira wa waa naadire ilahay halkaas wax kugu siin karaa selafkii waxa ula yaabka badnaa eeg adoo jiifu ilahay wax ku siinaya iyago maxaa adoo jiifa ilahay adigoo sidaada ufadhiyo ilahay quwad nin dhergey kaa dhigaya ku gelinaya gaajadunbu hadduu ilahay amar siiyo biryahanba waxma ma cuno waa caadi waan wen ordaama madalansa ya biryahan waxama taaban haddana waan ordaya waa macquul aayaddan qur'aanka fa warabbi samaai waalardi inahu laxaqun mitlama anakum tantiquun risqigan ilaahay idiin qoray sida hadalkiinu uu jiro ayuu dhab ku yahay aayaddaasoo nini maqlay markaasuu yihi bal haya maanta hadduu ilahay idiin qoray bal hayi keenin buu yidhi shaqaysan maayo maanta waan jiibsanay hayi siiyo hataa gacanta ku qaadan maayo maanta ilahay wax ii qoray hataa gacantayda waan ka dayniye badan ha wax bal afka igu dhaca waxuu ilaahay qodanaysana kugu seegi maaye bal anarka buu yidhi haddaba afkaa ii gala ee wuxuu kuu qoray lo gacanta inaad ku qaadatana xataa hadduu ilahay kuu qadarin adan ku qaadan sidii buu kugu imanay wuu jiibsado wuxuu sidhi haddaad halkan jiibsatid waa intaasoo dadku arkaane ka bax uu baxay halkaa miyigu u baxay miyigii buu jiri intaasoo dad socdaa kula kulmaane bal boorgan buu yihi buur weeye iyadoo labadegaan udayday buurtii markuu tagu sidhi war haddana mar lay aayadana maanta isleedahay bal ilaahay siduu ku yidhaa eege buurta laftarkeega iska dhaafo god buu daydayo god buu qalay godkii ku jiibsado roob weyn buu ilaahay keeno dad socotaa oo halkii jooga meelahaa maraya ay roobkaa laga bixi maayo caawe roob dee aan kala qaadaynin buurtii nagu leexiya buurta waa safar cuntadoodii oo diyaara haysta buurtii markay kusoo leexdeen ay haddana roobkiibay ka yaabeenoo nin baa dhaar god baa meelahan ahaan jira balina keena godkiibay heleeno waaba nin jiifa way taataabteen hala habdin buu isiiri juuq buu odhan waayo ma hadlayo way toosiyeen wuu la hadli waayo afku isku qabtay markii dambe isagaa ka warramaya waa culimada aayaddaa tafsiirkeyga rag badani markay sharxayaan ay kutub badan oo ahlu tafsiir ay qoraan afkii bu isku qabtay waxay yidhahdeen war waa nine mana dhimano waa kani u neefsanayaayo xoog intaan afka ku qalqabana siina xoog bay ku kala qabteen markii waxba ku kala qabteen oo arrinkii xoog marayo ayuu qoslay markaasuu yidhi idhiiba idhiiba bu yidhi inuu ilaahay qadaray waan arkaaye aan cunee idhiiba waa cunee moogta haddaad adigu istidaadi waxba ha cunin ilaahayna uu kuu qoro inaad cuntid ku seegi maayo obaal wey walacalla litraji bay u ahaatay wahwa tarajigu alab lmaxbuub waxaa la jecel yahoo la dalbo weeyaan almustaqrab ee la dhawaysanayo xusuuluhu helitaankiisa ka qawlika odhaahdaada lacala allaha ilahay waxaan ka rajaynaynaa yarxamunii inuu naxariisto aw lilishfaaq ama u dhimrin iyo baqdin waxa ay kaaga jirto wahwa tawaqucu lmakruuh waxa laga baqayo aad filanaysid weeyaan ka qawlika odhaahdaada lacala zaydan halig waxaan ka baqayaa zayd inuu halaagsamay aw litacliil ama tacliil bay lacaladu u timaadaa ka qawlihi tacaala alla qowlkiisoo kaleba weeyaan faquulaa lahu waxaad ku tidhahdeen qawlan layinan hadal dabacsan lacalahu yatadakar si uu u waantoobo aayaddaa ha odhanin waxaa la rajaynayaa inuu waantoobo ha odhan wuxuu ilaahay yidhi waan filanayaa inuu saa noqoto sidaa u noqon maayo hadduu ilahay dhaho fircoon waxaan rajaynaya inuu waantoobo wuu waantoobi lahaa ilahay miyuu rajaynaya inuu waantoobo ilahay wuu ogaa inuuna waantoobaynin lacaladani tiraji maaha waa tacliil lacalahu yatadakar lacalada ku jirtaa waa litacliil faquulaa lahu qawla layinan hadal dabacsan fircoon ku dhaha lacalahu yatadakar si uu u waantoobo waxaad fahmaysaa haddaba in qowlka layinkiihi uu sabab u noqdo qofku inuu waantoobo ay likay yatadakara si uu u waantoobo nasa calaa dalika arrinkaa waxaa caddeeyey alakbash sheekii weynaaye naxwaha ayaa caddeeyey alakbash xuruuftiisa weli xaraf ma noqonin halkan ay noogu qoran tahayba horta marka koobaad tiradu waa lix أحكامتنا أنها تنصب الاسم وترفع الخبر بينهما اسم قنوة نسبيان خبر قنوة رفعيان معاردنا أنية إن توكيد بي فائديان أن إيا إن توكيد بي فائديان أن إيا إن تفيدان التوكيد ولكننا استدراك بي فائديان كأننا تشبيه بي فائديان لعلنا ترجي بي فائديان ليتنا تمني بي فائديان tusaale iyaguna wakaa ina zaydan jaalisu calimtu anaka cala alxaqi walaakinaka walaakinaka munfaridun halkaasi waa damatayn walaakinaka munfaridun walaakinaka munfaridun wakaanaka asadu fi lwaqaa لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير صالح يوم أدركتا انت الوا ادا اني اني يدليني ساري سيده ugu kala munaasib kayin bad gelinaysa weerad bad bedelaysa waxa suurta galka waa aragtaa ka shaqaysanaya hadaba halka markaan marayo waxaan ku yar leexanay 10 soo marnay ina markaan ka warramayo ismiga khabar bay qashaa gashaa ismigaga qaybihiisa yaa garanaya ismiga inayaa qaybihiisa garanaya mubtadaha qaybtiisa yaa garanaya ilaa ajrumigii baan soo dhiganayne mubtadaha qaybtiisa waa maxay haye haye mubhama haye cabdinaasir ismi daahira صح uu sheegay cabdiraxmaan baa sheegay kada waa ismi daahiri ismi mubham iyo iyo mudmarka qaybtii munfasilka ahayd ee welibana damiir rafcaha ahayd labiyo tobankii intaa keliya ayaa mubtada noqda khabarka ayaa qaybihiisa garanaya haye waa imisa laba u qaybsamaa hayru mufradi mise u qaybsamaa afar buu u qaybsamaa khabarka qaybtiisa guud qaybta haddaba waa maxay shan khabarku waa shan ina iyo ana iyo lixdaa ma arkaysaa khabarkoogu waa shan ismigooguna saddex saddex shan ku dhufo shan iyo toban soo mahay shan iyo tobankaa lixda kusii dhufo shan iyo toban u lix ku dhufo sideed waxa weeyaan sagaashan wey waa tisciin sagaashan tusaalea lagaaga baahan yahay sheeko baabkan sidiisa looga hadlayo sagaashan tusaalea lagaaga baahan yahay waayo ismigiiyo saddexa iyo khabarkiiyo shana waa khamsata cashar shan iyo tobanka oo shan iyo tobankaba ina lasoo qaatay iyo shan iyo tobankaba kioo ana lasoo qaatay iyo shan iyo tobankaba kioo laakina tusaale looga dhigay iyo shan iyo tobankaba dee lixdaa mid kasta shan iyo tobanka uga dhig ma iska basiidahay malaha arday baa la shan iyo tobanka noo qor shan iyo toban baan qoraa si tusaale uu noqdo sooma hanma shan iyo toban baan qoraa mise waa la iska garanaya waxaan qorayaa shan iyo tobanka ina waxaynu ognahay sagaashan tusaale in loo baahan yahay halkan waayo lixdaa erey oo mid kasta shan iyo toban laga keenay anigu waxaan sameeyey namuudaj tusaalaan keenay shan iyo toban baan keenay ina ayaan shan iyo toban ka keenay ismiga oo damiiro khabarkuna shantii yahay waa shantaa inii qaa'im inii abuumu inii beyti baciid inii fi lfasl inii amaama alaba ismiga oo ismi mubhama khabarkuna shantii yahayna waa shantan ina hada qaadib ina hada yadhab ila suuq ina hada kitaabuhu jamiil ina hada fi daar ina hada fawqa shajara ismigoo ismi daahir ah khabarkuna uu shantii yahayna caliyan ذاهب إن عليا جلس على الكرسي إن عليا رأسه كبير إن عليا في المدينة إن عليا تحت الطاولة وذكرك تشني تمكين كاودا بيا إمك شنطة أنك سوق عضني أيها الدين لا دون شنتي ساسي ديد لقول فنكرا شنتي سايا محل لقول فنيا sideed shan sideed ku dhufo arbiciin saw maaha waxaa ku biirayaa shan ka jar shan iyo soddon sagaashankii shan iyo soddon ku dar ya sagaashankii shan shan iyo soddon marka lagu daro boqol iyo boqol iyo shan iyo labaatan bay noqon karaan waayo sideedan halkan ka keenay waa maxay ismiga daahirka ayuusiina ku ogey imika mufrid munsarifa ay noo qoraan ee toddobadii kalena ku qortay warmin iska waadex ahayn boqol iyo shan iyo labaatan mayna ahayn boqol iyo shan iyo labaatan tusaale ayaa sheekha uu lagaga baahan yahay haddaad doonaysana si fiican ufahamtidna adigu soo qarqar waxani kor waxani wax adag maaha macalinku waa miftax iyo albaab unbu kuu furaya adaa adaa adaa garanaya sidaad ugaadhsiisanaysa insha allah halkaa inamaada aynu ku daysano in lam tabtarin haddayna la xidhiidhsanin bihina iyaga ma alxarfiya ee xarfiyada ah waa kaafada taynim ahayn unba xarfiyeyna leeyahay azaa-ida bay kitaabta barkoodna qoraan waa maa zaa-ida ah maada kaafada loo yaqaan ee kitaabkeedani xarfiyada ku magacaabay culimada barhkoodna zaa-idabay yidhaahdeen waxay gashaa inna iyo anna iyo lacalla iyo ka-anna iyo laakina iyo layta haddaba waxa aan layta ahayn maadu camalka ayay u diidaa sidaa darteed jumlooyinkii ismiga ahaa unbay awal hore geli jireen oo lixdaa erey waxa lagu yaqaanay mubtadiya khabar inay galaan macnaheeguna waxa weeye jumlo ficliya mamnuuc bay ka ahaayeen jumlo ficliya ina yadribu ma jirin af carabiga ina yadribu maba jirto ina yadribu inadu jumla ismiya unbay geli kartaa mubtadiya khabar laakin yadribu ficla ma geli karto laakiin hadday maadaa kaafadii la xidhiidhsato oo inamaa la yidhaah jumlo ficliya way gelaysaa inamaa ajlisu inamaa ajlisu likay astariixa waxaan u fadhiisanayaa si aan u raaxaysto inamaa ajlisu kolkaa awel hore jumla ismiya unbay gelaysay maadaasi markay kaafo noqotay jumlo ismiya iyo jumlo ficliya aba way gelaysaa mana camal samaynaysa inadu maadan aana u diidaysa mubtadiya qabar baa iskaga daba dhacaya annaduna waa la mid lacaladuna waa la mid ka-annaduna waa la mid laakinaduna waa la mid laytadana way isbarbar dhacaano marna maada ayaa xoog badnaato oo ma camal samayso laytadu marna laytada ayaa xoog badnaato oo maada waa laga xoog badnaadaayo way camal samaysaa maada ha u fahmin ina iyo akhawaadkeeduna inay ku kooban tahaye xataa afcaasha way gashaa oo qallabay gashaayo kasurabay gashaayo daarabay gashaayo qasurabay gashaa faacilka ayay u diidaa siday culimada badhkood qabaan culimada badhkoodna maada oo joogta ficilkani faacil buu qaadanayaa baa la yidhaah ficil bilaa faacilo keen haddii naxwaha lagu yidhaa ficilu tawkiidka iyo ficilka maada la geliyey baad odhanaysaa ficlu tawkiidka iyo ficilka maada la geliyey daraba daraba caliyun haddii la yidhaha tawkiidka lafdiga ah darabada dambe isago tawkiid lafdiya maaha dee waa ficil bilaa faacilo weeyaan waayo litawkiid baa loo keenay lilisnaad looma keenin in faacil loo sameeyo looma keenin waxaynu ognahay oo kale maadani xataa xurufuljarka inay gasho sida fabimaa raxmatin oo kale ba'da markay maada la geliyey waad aragtaayo ba'di fabimaa fa'du waa xarfulcadaf fabi ba'daasi waa xaraf jaar raxmatinna waa ismigii majruurka ahaa maada udhaxaysaana waa kaafadiiyo ma ba'da ayaa ka xoog badnaatay maadii waxba isa qaban kari weyday fabiraxmatin fabisababi raxmatin min allahi linta amaa qaliilin waa cantii iyo maadii kaafada ahayd ismiga majruurkiihina waa qaliil waxba kolkaa cantaasi waa loo diidi kari waayo maadaas loogu diidi weeyey mima khataayaahum ama mima khatii'aatihim uqriquu min ajli khatii'aatihim uqriquu mintaasi waa xaraf jaar maadaasina waa kaafadii ismiga majruurkiina waa khatii'aatihim maadaasi waxba way qaban weyde laakiin kaafka oo kale haddii maada la geliyo maada kaafada ah waa isbarbar dhacaanoo marna kaafka ayaa camal sameeya marna maada ayaa xoog badnaato kaafku waxba ma qabto sida gabayaagu uu lahaa wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama nnaasi madluumun calayhi wadaalimun wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama nnaasi majruumun calayhi wajaarimun aynu eegno haddaba in lam tabtarin haddii ayna la xidhiidhsan bihinna ereyadan maa haddayna la xidhiidhsan alxarfiyatu ee xarafki ihi naxu inama allahu ilaahay ilaahun waaxidun waa ilaah keliya inama allahu ilaahun waaxid inamaadaasi aadaatu tawkiid wa xasrin unbay faa'iideynaysaa ma camal samaynaysa maadaamay maadii gashay allaahuna waa mubtade ilaaha ku xigaana waa khabarkii waaxidna waa nacti ama sifo ilaa layta mooyaane oo laytada haddii maada la geliyo iyadu lama camal halleeyo oo fa yajuusu waxaa bannaan alamraani labada amar baa layta ku bannaan inay camal samayso iyo inayna camal samaynin inamaa tansibu hadihi aladawaatu ereyadani way nasbiyaan alasmaaa asmaaday nasbiyaan wa tarfacu alakhbaara khabarkana way rafciyaan bishardi an laa taktarina bihina inayna la xidhiidhsan baa loo shardiyaa ma alxarfiyatu maada xarfiyadihi fain ibtaranat bihina hadday la xidhiidhsato badala camaluhuna camalkooga ayaa baaba-a wasaxa waxaa iska asaxaya dukhuuluhuna inay gasho cala aljumlati alficliya jumlo ficliya ah qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qul waxaa tidhaa inamaa yuuxaa waxaa laii waxyoonayaa ilaya aniga waxaa laii waxyoonayaa annamaa ilaahukum ilaahinu inuu yahay ilaahun waaxidun ilaah keliya aayaddaa qur-aankaa waxaa ku wada jira ina oo maa la geliyey iyo ana oo maa la geliyey inamaa iyo anama inamaa iyo anama inamaa anama haddaba inamaada hore jumla ficliyayba gashay oo yuuxaa ah anamaada dambena mubtadiya khabar bayba iska gashay wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi kaanamaa yusaaquun waxaabad moodaa in loo kaxaynayo ila almowti geeri in loo kaxaynayo waa kaana maadii oo iminkana la geliyey jumla ficliya maadii baa gasho ma camal samaynayso yusaaquun jumla ficliyay bay iska gashay wa qaala shaacir nin gabayaa ayaa yidhi laakinadii weeyaane fawallaahi maa faaraqtukum liqaaliyan lakum walaakinamaa yuqdaa fasawfa yakuunu فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكنما يقضى فسوف يكون فوالله إله بان كل أرطيب يري ما فارقتكم إذن كمان تقين قاليا لكم أنيقو إذن نعيا نعيد إذن كمان تقين ولكنما يقضى ولا حكم يا وحي حكم ولكنما يقضى وحل حكما فسوف يكون ودعي دونا وحأل قدر سبحانه وتعالى لا محالة لا شك fii kownihi shaki kuma jiro inuu shaygaasi dhici doono ama u ahaan doonaba walaakinadii weeyaan maa baa la geliyey af carabiga laba siyood bay usoo aroortaayo marna maada ayaa nuunka lagu daraa laakina maa waa la isku qoraa marna waa la kala qoraa iminka gabaygan oo kale waa laynoo kala qorayo walaakinadana gaar baa loo dhigay maadana gaar baa loo dhigay halkaa ereygaa qaaliyana qaaliyan waa mansuubsaw ma ahayn yaa marfuuc ka dhigi kara haddii marfuuc laga dhigo ya-daa la jaraa laamkana tanwiin kasritaynaa la siiya waa maadiyan oo kale maadiyan maxaad odhan markaad marfuuc ka dhigaysid jaaa eeg ma eeg maxaad odhanaysaa irtafaca ma maxaad leedihin maadin kolmaan ya-dii la jarin xarafkii ka horeyna tanwiin qaaliyan haddaba ayaa rafcini ama nasbini qaalin kolkaa qaalin af soomaali buu noqonaya qaalin waa maxay waa awrkii geela soo maahayn qaalin waana af carabiyo waa qaaliyan taasoo iminka la rafciye ama la nasbiyey jaa qaalin haddaa tiraan ka warran qaalin baa yimid jaa qaalin waa nin cadhaysan baa yimid dhaha wey waa qalaa yaql yaqla ya ha qaybtii shaadka ahayd weeyaan qalaa yaqla iminka laakinadaa uu inoo kala jaray ee gabayaagu laakinamaa uu ina yidhi culimada bedhkoodoo isku darta inkastoo beydkaa laguba haysto waxaa ka mid a sawaabku imralqays beytkiisii weeyaan waa kii odhan jiray imralqays walaakinamaa ascaa limajdi muasaliin waqad yudriku lmajda almuasala amhaali gabaygii khatarta ahaa gabay imra'ulqays tiriyo gabayga ugu balaaqada badan weeyaan anigu culimadii mucallaqaadka qortay inkastay rag balaaqale ahaayeen oo aada iyo aada halis u ah ilaa iminka waxaan ku qanacsanahay imralqays gabaygiisa kan in laga dhigi lahaa waayo gabaygani xikmadda uu xambaarsan yahay marka la eego iyo nidaamka uu u socdo iyo tarkiibka iyo tansiiqa ka dhexeeya waa halis weeyaan gabaygani indiraas baa laakiin ku dhaco gabaygani aada uma joogo gabaygan imralqays ee beydkani uu kamid ahaa waa bey gabay wuxuu ku jiray ka bilaaban jiray gabaygii ka bilaaban jiray ma garanaysaa gabaygii ka bilaaban jiray gabaygii uu odhan jiray hantida iya haddii aan u saciyo waxay waygu filaan lahayd soo tirin jiru odhan jiray walow anamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii walam atlub qaliilu min almaali gabaygaa weeyaan walow anamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii walam atlub qaliilu min almaali waa waa miimiyo walaakinamaa ascaa way isku xigaanba labada bay ولكنما أسعى لمجد مؤصل وقد يدرك المجد المؤصل أمثالي ولكنما أسعى أروح كدلالا لمجد شرف بان كدلالا مؤصل نحل قلأ وقد يدرك وحقرتاء ما هليلا أما قارا المجد شرفت المؤثل نحل قلك أمثالي رقع أروك لأ رقع أروك ليه شرفت نحل قلك أه way yaqaaniin walaakinamaa ascaa laakinamadii weeyaan maa baa la geliyey sidaa darteed bay jumla ficliya u gashay wa qaala alaakhar nin kale ayaa isna gabay tiriyo wuxuu yihi acid nadaran yaa cabda qaysin lacalamaa adaat laka naaru lximaara almuqayada waad aragtaa waxaad aragtaa wuxuu ku leeyahay acid nadaran war hadda dib u eeg buu yidhi acid nadaran bal mar labaad eeg hadda yaa cabda qaysin cabda qaysow lacalamaa waxaa la rajaynayaa adaaat laka inay kugu ifiso annaaru dabku alximaar almuqayad dameer meesha ku xidhane bal hadda xaggaas eeg inaad dameer aragtid buu yidhi dameer meelaan ku xidhan ninkan uu caayay ayuu ku jeesjeesayaa ya ninka saaxiibkiisu dameer yahay ka war isna maxaad ka filan hadduu dameer kula saaxiibo ka war dameer caadi yihi hadduu kula saaxiibo adna dameer baa tahay unbay ka dhigan tahay dee dameer dameerunbuu la saaxiibaa kolkaa wuxuu yidhi adiga dameeruhunba kusoo buuqdee bal hadda xaggan si yar eeg inaad dameer meelaan ku xidhan aragtid buu yidhi acid nadaran bal daymada mar labaad celi yaa cabda qaysin cabdulqaysow lacalamaa adaaat waxaa laga yaabaa inay kuu ifiso laka adiga annaaru naar dabku alximaar almuqayada dameer meelahan ku xidhani waa lacaladii oo imikaba maa markii la geliyey aan camal samaynayn oo jumla ficliya iska gashay wayustanaa minhaa waxaa laga wayustathnaa minhaa waxaa laga soo reebaa layta ayaa laga soo reebaa fa innahaa takuunu waxay noqonaysaa baaqiyatan mid baaqi ku ah maca maa maa kii ay wadato cala ikhtisaasiha ku gaar noqoshadeeda biljumlati lismiya ay ku gaar tahay falaa yuqaal af carabiga ma banaana in la yidhaah laytamaa qaama zaydun in la yidhah af carabiga kuma banaana falidalika sidaa darteed oo jumla ficliya laytadu ma geli karto marnaba falidalika abqo way baaqi yeeleen camalahaa camalkeegii waajaazuu fiiha waxay ku baneeyeen alihmaal in la ihmaaliyo xamlan iyadoo lagu xambaarayo calaa akhawaatiha kuwii lamidka ahaa waqad rawiya bilwajayn labada wejba waa la wariyey qowlu shaacir gabayaaga qowlkiisa qaalat alaa laytamaa hada alxamaamu lana ilaa xamaamaatina aw nisfuhu faqadi gabayaaga sidaa odhanaya labadii wejba waa lagu wariyey baa la leeyahay gabaygiisa noocaas oo kale ah labadii wejba waa la wariyey oo wax iska dhacay weeyaan wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi alaa laytamaa hada alxamaam alla xamaamkani lanaa anagu maanu yeelanno ilaa xamaamaatina xamaamyadayadii kale maanu ugeyno aw nisfuhu ama bedhkii miyaanu yeelanno faqad oo keliya alaa laytamaa hada alxamaamu waa khabarkii kolkaa haadaada alaa laytamaa hada alxamaama haadaa baa ismigii laytaa alxamaamana waa khabarkii mansu waa khabarkii ayuu noqonaya markaa alaa laytamaa hada alaa laytamaa hada alxamaamu cafwan haadaadu waa ismigii alxamaamuna waa nacti kolka haadaada nacti looga dhigo haadaada marka marfuuc loo haadaada marka ismigii layto laga dhigo ismigu dee marfuuc buu ahaa alxamaamuna waa marfuuco waa la rafcin haadaada haddii ismigii layto laga dhigo ismiga layti mansuub buu ahaa alxamaamuna waa la nasbinaya haddii haadaada mubtade laga dhigo alxamaamuna waa sifa oo sifaduna dee marfuucnimun bay ku raaca kolba haadaada ka laga dhigunbu alxamaam raacaya mar ismi laytaa laga dhigayo waa mansuub alxamaamo waa la nasbinaya marna mubtada laga dhigayo alxamaam dee kolkaa mubtaduhu taabiciyaho waa marfuuc alaa laytamaa hada alxamaamu lanaa ilaa xamaamaatina aw nisfuhu faqadi nisfuhuna way raacaysaayo uu ku cadfayo marna waa nisfuhu marna waa nisfahu birafci alxamaam iyo wanisbihi labadaba waa la wariyey waa qawli odhaahdayda ma alxarfiya aan idhi matniga markaan ka hadlayo xarfiyaan raaciya halkii kaafa aynu ka lahayn ixtiraaj waxaa la iska ilaalinayaa can ma alismiya maada ismiyada ah fa inaha iyadu laa tubdil ma buriso camalaha camalkeega dalika kaasi ka qawlihi tacala alla qowlkiisa oo kaleba weeyaan inamaa kii sanacu ay sameeyeen kaydu saaxirin weeyaan shirqool saaxir uu sameeyey weeyaan shirqoolku isagoo markiisa horeba khatara haddana shirqoolka hadduu saaxir dhigo ka waran shirqool saaxir dhigo ka waran shirqoollada uu ka khatarsan yahay shirqool saaxir dhigay un kasoo qaad inamaa sanacuu kaydu saaxir haddaba inadaa ha moodin in inamaadaa ma arkaysa inamaadaasi ma aha maadii kaafada ahayd ama maadii xarfiyada ahayd waa ismi mawsuul inamaa inamaadii ma ahayn iminkaan soo dhiganayni waa inadii caadiga ahayd iyo maadii ismiga mawsuul ahayd maadani kaafa maaha waa ismi mawsuul iska ilaali qur-aanka aayaddaa unbaa man xasuusanahay wax inamaada ku jirtaa ay noqonayso tan oo kale inamaa sanacuu kaydu saaxirin famaa hunaa halkan ismun weeyaan oo bimacno ladii ah inama ay in aladii ka sanacuuhu ay sameeyeen sanacuudaa ma arkaysa waa jumladii silada ahayd caa-idkuna waa maxduufo sanacuuhu bay ka dhigan tahay in aladii ka sanacuuhu ay sameeyeen kaydu saaxirin waa shirqool saaxir uu ka dambeeyey maadaasi kolkaa waa maxay waa ismigii ina fii maxali nasbin ismayna weeyaan maada inama maadaasi waa ismigii fii maxali nasbin sanacuuna waa siladii kaydudaa marfuuci ihina waa khabaru ina khabaru inna muna marfuuc ahaan jirin waa khabaru inna weeyaan kaydidaas qofka naxwiilaha ah waxaa lagu gartaa inamaa sanacu kaydu saaxirin unbaa icraab la yidhaahdaa qofku hadduu naxwiilo yahay imikaba iska ilaaliya qofku hadduu inuu naxwo isla hayo ama wuxuu naxwan aqaanaa uu ku yidhaah aayaddaa u dhiib inamaa sanacuu kaydu saaxirin bal sheekh taa icraab dheh dhaqaajin maayo iyo bixasbika dirhamun iyo bixasbika dirhamun bixasbika dirhamin baa la yidhaha icraab lagama yaabo inuu halkaa dhaafiyo fama oo hunaa halkeena nihi ismun oo bimacna aladi aweeyaan wahwa fii mawdici nasbin biina waa maada wasanacuuna silatun weeyaan walcaaidna maxduuf weyan o kaydu saaxibna alkhabar walmacnaa waxa weeye in aladii ka sanacuuhu ay sameeyeen kaydu saaxibin weeyaan waad aragtaa akhi waxaa kaloo jira war yaroo halkan inoogu laaban warkaa yaro inoogu laaban waxa weeyaan ereyadani inaad arkaysid mooyaane way ilashadan yihiin ilaa laytada udambaysa mooyaane layta may shadan tahay iyadu layta may shadan tahay ma shadna laytadu maadaama ina laytadaasi shadnayn inaga daa haddaba maba shadna iyadii inta kale shanta kaleeta uma shadna takfiif wax la yidhahdaa ku banaan hadda ma aha maadan takfiif innada waxaa laga yaabaa in nunka fadxisan la xadfo maxaa soo hadhay nunka fadxisan haddii la xadfo ya maxaa soo hadhay in nunka fadxisan haddaad xadfid maxaa soo hadhaya in markii akhi la takfiifiye in la yidhaah intani tii shardiyada ahayd maaha labada ficil jismin jirtay in shardiyo laba ficil jismisa waynu naqaanay laakiin in un haddii la yidhaha shardiyadii maaha waa in kale waa war kalaa meesha ku jira waa tii iminka aynu naqaanay tansibulisma watarka colkhabar halkan anna a maxay noqonaysaa an un bay noqonaysaa an antaasi ma haddii ficilka mudaaricina ismin jirtay waa an tasuumuu antii ku jirto kale maaha waa an kale oo tansibulisma watarka colkhabar tii caddeysay haddii la takfiifiyo war kalaa soo baxaya bal haddaan eegna warka ogana ka in ilmaksuuratu inta maksuurada ah mukafafatan xaalo ay tahay mid ma mukhafafo ah ka in oo kale xaalo ay tahay intii almaksuura ee la kasriyey mukhafafatan xaalo ay tahay inta markay maksuuro tahay inna muna hamsuhu ka tirsnayn ee ag inilmaksuurada ha u fahmina in iminka nuunkaa kasrisan inta nuunku kasrisan yahay ha u fahmina waa inta halka ka kasrisan maksuurada maxaa looga jeedaa waa hamsaha iminka see hamsuhu kasrisan yahay inna iyo anna haddaba innada hamsuhu kasrisan yahay marka la takfiifiyey in noqoto waa layto oo kale ka intani wuxuu iskaga tashbiihinayaa laytadii ilaa layto mooyaane oo laytada laba fayajuusu fiiha alwajhaan layto maxaa ku banaanaa marka maa la geliyo layto maxaa ku banaanaa marka maa la geliyo laba waj innadana marka hadda maa la geliyo maahae marka la takfiifiye in la yidhaah waa layto oo kaleo laba waj baa ku banaan in haddii ka intuu halkaasay ku dhacaysaa ka in oo kale xaalo ay tahay laytadu intii almaksuuratu la kasriyey mukhafafatan marka la takfiifiyo in laba wej baa ku banaan in la camal siiyo iyo in la imaadiyo macnaa haada arrinkan macnihiisu waxa weeyaan anahu shaaniya kamaa yajuuzu siduu u banaan yahay alixmaal in la camal siiyo walihmaal in la ihmaaliyo fi laytama laytama laytama la geliy si labada wej ugu badnaanaayeen kadalika saasoo kale unba yajuuzu ugu banaan yahay fi ina almaksuurati la kasriyey idaa khufifat marka la takfiifiyo ka qawlika in zaydun lamunaliqun marka la ihmaaliyo laan baa la geliyaa in zaydun lamunaliqun waa markayna camal samaynayn baa laamka la geliyaa waayo laamkaa yari waa laamurigtido wuxuu kala fardiyaa intu af carabiga hadday shardiyo tahay ficil bay gashaa soo mahay intanina ismi bay gashaa soo mahay ma isku egyihiinba markaa iskuma ega laakiin waxaa jira in naafiye ah oon habeen dhaweyd soo marnay markastuu kitaabkeenu ka tegey in naafiye ah in bimacnaa maa ah ama laa ah in khayran eg in axadun khayran min axadin ilaa bilcaafiya in axadun qofna khayran kama khayr badno min axadin qofka kale ilaa bilcaafiya dadku caafimaad unba isla dheermo caafimaad unba haddaad artan nin ka qurux badan uu ka caafimaad badan yahay wax kale hamoodin in axadun min axadin ilaa bilcaafiya eeg haddaba intaasi waa maxay ya waa naafiyo qur-aankana meelo badan bayba kaga jirtaa in yaquluuna in yaquluuna ay ma yaquluuna ilaa kadiban intaasi waa naafiyo haddaba eeg waxaa isku biiraya inta naafiyada ah iyo intanaa isku biiraya si loo kala garto intani markayna naafiye ahayn ay mukhafafo tahay laam baa la geliya in zaydun lamunaliqun waa mubtadiya khabar intanna waa mukhafafatu min ahaqiila waa muhmalo waa la camal lumiyey haddaad doontidna in zaydan in zaydan laamkii waad ka dayni markana in zaydan منطلق انت هو مخففة من الثقيلة وين عمل سمينك إن زيدا منطلق وإن زيدا منطلق والأرجح وحا حوق بدن الهمال إن لم حوق إن ليهماليو إن العمل سيبا حوق بدن عكس ليس ليس عكس جد ليتنا محا حوق بدنا إلا عمل سيو قال تعالى ألا وحوري إن كل نفس نفك لقيت لما عليها حافظ تشهد وحاك إلالية إن كل نفس لما عليها حافظ وإن كل لما جميع لدينا محضرون إيه لما أكثر يد أيا لكينية وقال تعالى وإن كل لما لا يوفينهم لما أنتوا لا يوفينهم ربك أعمالهم رب يقول بعمل قول أوفي قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال انت وإن عمل سيقول لي إن كل نفس إن كل نفس وإن كلا لما جميع كلا وإن كلا لما لا يوفينهم حرميان يا أبو بكر بقى أغريا بتخفيف والإعمال إن إن الله قد واقع إن إك إن إن ليلة إن هدانا إريك كتن بيا اسم الله قد منصوب لقد يقول منصوب إن كل إن كل نفس كل نفس ما هذا كل نفس سو هلكا إنك جمعي نابحين كورن هذا لكن هذه العمل لميو هذه لكن هذه التخفيف يا لكن حرف العدد بيجكو بالدشاء لكن نبل واحد سميتها نون كفتح سنشر ما سو هاري لكن لكن ما حروف العدد في كجري حروف العدد كيف يكون بيري لكن مركي لي حروف العدد كيف يكون بيري haddii uuna wow ka hormari wey haddii wow ka hormarana xarfulistidraag mujarad xarfulistidraag way noqon wowgaana xarfu cadafa faama laakin mukhafafatan markay tahay fajuhmil waa la ihmaaliyaayo ma camal samayso sharaxa wadalika kaasi lizawaali ikhtisaasiha ku gaar noqoshadeedii baa meesha ka baxay biljumlati lismiya ay ku gaar ahayd qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa dalabnaahum anagu maanaan dulmiyin walaakin kaanuu waxay ahaayeen hum aalimiin iyagaa aalimiin noqday walaakin wowgaa imika xarfulcadafa laakin tuna waa xarfulistidraag mana camal samaynayso waqaala tacaala lakin الراسخون هو الرسوخي في العلم علمك ومنهم يجا كميدا أيها المؤمنون فدخلت على الجملتين لكن مركي ولا جملة فعلية قشي أو ولكن كانوا كان أي قشي جملة فعلية إما كانت جملة اسمية قشي لكن الراسخون في العلم فدخلت على الجملتين إن شاء الله ولما هلك هاي نوجو جوجو والله أعلم هضبه أن مركا لا تخفيفيه أن مركا لا تخفيفيه نونك مفتوحة أمركا اللي حدفه بيكادق أنت هاي إيه أن لوغو دواقو أن أن مركا اللي يراهدو أيينو إيغينا برهدا نوعا أي نقريسو وأما أن لفظك أن وأما أن لفظك أن وأنو لتخفيفيه فتعمل يدوى عمل سميتا يدو مركي النبي نونك مفتوحة ألا حدفو أن أي نقطة وعمل سميتا أن تاسماها في فعلك مضارع نسبيني سيسك إلى علي ويجب وحا واجبة في غير ضرورة وحا أن ضرورة أهين حذف اسمها اسمي جاين لحذفه أن هذا مرك اسمي يا خبر قادته وواجب اسمي جاين لحذفه خبر قانون لا شيء laakiin daruurada ismiga waa la sheegaa xadfu ismihaa ismigeega xadafkeega ayaa waajiba ismigii damiiri shani damiiru shaniga ahaa ismiguna hadda waa damiiru shani wa kownu khabarihaa wayajibu waxaa kaloo waajiba kownu khabarihaa khabarkeegu inuu noqdo jumlatan jumlo khabarkuna daraf ma noqon karo jaar iyo majruurna ma noqon karo mufradna ma noqon karo دائما وجملة جملة أم خبرك نقرية جملة ذاتنا مفصولة ولا فسليي وقد بالغ فسليي يعني فعل أن بالغ فسليي جملة ذانا أن ولا فسلي أنت اسمك يجي ولا حسي خبرك إنه جملة نقر أن إيا واحد اسكو صوفا كضي إيا خبرك إيا جملة موقتها وإلا كلا فصليو أفر أفر شيء متكود لقو كلا فصليو waa in qad lagu kala fasliyo ama xarfu tanfiis siin an lagu kala fasliyo iyo sawfa ama xarfu nafyi lagu kala fasliyo ama low lagu kala fasliyo warku sheekhu waa iska cad yahay warku wuu iska cad yahay waxaynu nidhi marka an la takfiifiyo anna sidee loogu dhawaaqi bimacnaa nuunka maftuuxa marka la xadfo waxaa loogu dhawaaqayaa an caynkaasaa loogu dhawaaqay an sow maaha haddaba antaa waxa waajiba baynu nidhi xadfu ismihaa in horta ismigeega la xadfaa waa waajib waxaa kaloo waajiba baynu nidhi kownu khabarihaa kownu khabarihaa jumla khabarkeeguna inuu maxay noqdaa waajiba inuu jumlo noqdo ayaa waajiba haddaba an marka ismigeega la xadfo miyayna isku soo fekeraynin jumlada khabarkii oo jumlada jumladu ismiye ficliye midkii dooni ha noqoto jumladu he ismiye iyo ficliyo midkay dooni ha noqoto way isku soo fakarayaan haddaba akhi waxaad xusuusataa hadday jumladu ismiye noqoto anta lama kala fasliyo toos bay iskugu xigaan sida tusaale ahaan an alxamdu lilaahi an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin iminka halkaa waxaa taalla an mukhasasatu min afadiila me waa an antaasi waa tansibu lism watarfacu alkhabra waa annadii oo nunkii maftuuxa ah la xadfay nunkii reebna uni soo hadhay ismigeegu waa damiiru sha'ni maxduufa wa aakhiru dacwaahum alla berigooga gebagabadiisu waa anhu sha'niye anhu hadaasaa meesha ka maqan anhu sha'niye alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin allah mahadle ahlu jannuhu waxay hadalkooga ku gebagabeeyaan lama dhaafaan waxay ka dhigaan allah mahadle haddaba ducaa laga dhigay nabigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam duca waxa ugu fadli badani waa alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alxamdu lilah ma inay duco tahay miyaadan ogeyn qofka muslimka ilaahay wax baryaya marka hore waa inuu iyada ku bilowdo walilahi almathalu alaclaa haddaad qof yar doonaysa inaad wax ka qaadasid waad yar ammaantaa markaasaad tidhahda dee weligaaba waa lagugu yaqaanay waxbixinte ha bal maantana halkan aad dayacane wax yarkeen baa la yidhahdaa ma og tahay kolkaa walilahi almathalu alaclaa an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin haddii jumlada khabarka ihi ay ismiye tahay anta toos bay ula xidhiidhaa hadday jaamid tahayna ficil jaamida hadday tahayna anta iyaduna toos bay ula xidhiidhaa ficil jaamida markay tahay wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa haddaba sheekhow me antii muanadii iminka tansibulism tartacu lkhabar ahay waa mukhasafa oo nuunkii fadxisnaaba la xadfo waa anta ismigeegiina me waa damiiru sha'ni maxduufo waanhu sha'niye waanhu sha'niye laysa lilinsaan qofka uma aha ilaa maa saca wuxuu qabsado mooyaane waxaad shaqaysato hadduu yahay khayr iyo hadduu yahay shar waxa aada shaqaysataa lagula xisaabtamaya in khayran fa khayr wain sharan fa shar haddaba marka khabarkuu jumla ficliya noqdoo jaamida sidaa layse oo kale jaamid ay u tahay anta lama kala saaro ee si toosa ayay u xidhiidhsadaan haddii khabarku uu noqdo jumla ficliya mutasarifa jumlo ficliya mutasarifa afar arrimood in mid lagu kala saaro ayaa waajiba ka koobaad waxaa lagu kala saari karaa ka koobaad waxaa lagu kala saari karaa qad wanaclamu an qad sadartana wanaclamu an qad sadaqtana an qad sadaqtana me anta mukhafafat min ataqiila ah waa anta me ismigeegii waa damiiru shani maxduufa naclamu an anhu shani qad sadaqtana inrun aad noo sheegtay habarkiina me waa jumla ficliya mutasarifa waa sadaqtana ficilka faacilka maxaa lagu kala fasliyey qad baa lagu kala fasliyey waxaa kaloo lagu kala fasliyaa nafyi nafyi ayaa lagu kala fasliyaa axasiba axasiba alinsaanu ayaxsabu linsaan أيح- أيحسب الإنسان أن لم ي- آه، أن لم يره أيحسب الإنسان يا معايا هيد آية القرآن كي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أن لن يقدر halkaa markaynu eegno ayaxsibu an lan yaqdira u fiirso mee mukhafafatun min ahaqiira anta mee khabarkeegiina waa damiiru shani maxduufa mee ismigeegiina mee ismigeegii baan doonaya waa damiiru shani maxduufa mee khabarkeegiina waa jumla ficliya mutasarifa maxaa lagu kala fasliyey nafyi baa lagu kala fasliyey lan ah qowlka saddexaad waxaa lagu kala fasliyaa siin xarfu tanfiis aynu iska nidhaahno siinun maahe calima an an sayakunu calima an sayakunu calima an sayakun markaynu eegno mee mukhafafatun min athaqiila waa anta mee ismigeegii damiiru shani maxduufa mee khabarkeegiina jumla ficliya mutasarifa maxaa lagu kala fasliyey anta iyo jumladii ficliyadahay xarfu tanfiisiina lagu kala fasliyey gebagabadii low baa lagu kala fasliyaa low lowda marka lagu kala faslinayo waxaynu soo qaadanaynaa waan low istaqaamuu cala ariiqa waan low istaqaamuu cala ariiqa haddii ay ku toosnaadaan ariiqa la asqaynaahu maan qadaba u fiirso أنت مخففة من الثقيلين وأنت اسمكيك وضمير شأن محذوفة خبركيك وجملة فعلية اشتقاموا وحلقوك لفسلي ولو حتى بالجوغي فصلك أنت هي فعلك لك لفصلين يا فصلك في المواجبات عبارة كتاب كان نويكم الدين واجب علماء ما قبان واجب أحسن باي قبان حتى محمد بن مالك أحسن بوجه هذا والأحسن الفصل بلو وردنيا علمنا واجب باي قبان فصلك وينو يهي culimana axsan bay qabaan fasligu inuu yahay bal hadda aynu eegno inagoo sheekeynan eegayna bal siduu isagu qabo wa amaa an fa tacmal way camal samaysaa wayajib waxaa waajiba fii gayri daruurati daruurada waxaan ahayn xadfu smihaa ismigeega in la xadfo damiiri shani damiiru shaniga ah wa kownu khabarihaa khabarkeegu inuu noqdo jumlatan jumlo mafsuulatan laga fasliyey in budi aad haddii lagu bilowdo bificlin mutasarifin ficl mutasarifa gayri ducaa'in ducana aan ahayn غير دعاء دعاء دعاء بينان إنه تصالين لبدا هره كاسي وجملة اسمية وفعل بلغما باللابن كان وجملة جامدة أو متصرف معها جملة متصرف ودعاء أنا وقروين كبرت كود ويا غير الأرنة والخامسة أن غ- أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها أن غضب الله وتقرني سيسو ماي أنا غضب الله عليها دعاء الأرنة كشنات الله أعرضه إيضا أن غضب الله أنت في مخففة من الثقيلة غضب الله نوا هبار أو والله هبار يا يو عرى لقو هبار يا أن غضب الله عليها الله أعرضه وهبار طبعا مخففة من الثقيلة ويانو اسم جيبة محذوفة خبر كيجي نوا حوي آه، خبر كيجي نوا جملة فعلية لقى ما فصلين وايو ودعو وهبار كا وحبل لقو ما فصلين إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد بالغو فصلية أو تنفيس بالغو فصلية حرف تنفيس واسينية سوف أو نفي أو لو وأما أن الم- أن المفتوحة أنت أن المفتوحة ذا فإنها أيضا إذا خففت مركلة تخفيفية بقيت ويكباقي نقطة على ما كانت عليه وحي أيهيد هو من وجوب الإعمال إن العمل سيئة لكن يجب وحي واجب في اسمها اسم جيجا ثلاثة أمور سدح الرماد أن يكون ضميرا وإن هرت اسمه ضمير نقض لا ظاهرا سمايا وأن يكون بمعنى شان وإن معنى شان نقض وأن يكون محذوفا وإن محذوف يعني اسمك اسمك جيجا محل وجبها سدح لا الرماد ويجب في خبرها وحي واجب أن يكون جملة ونغض لا مفردا فإن كانت الجملة هديتها اسمية أو فعلية أو فعلها جامد ويهي أو فعلية فعلها متصرف ويهي وهو دعاء لم تحتج لما باهنا إلى فاصل فاصل يفصلها كفصلية من أن مثال الاسمية قوله تعالى ألا قولي سويان أن الحمد مهد لله إلهي بيء أهاتي الله رب العالمين عالمين ترب جوجا تقديره وحويان أنه شاني الحمد لله مهد إلهي بايسكال الأمر ورشانه فخففت النوى لتخفيفية وحذف اسمها اسم جوجب على حذفي ووليت الجملة الاسمية جملة اسمية على حجرتي بلا فاصل وحكرة تاريا يسجون مشؤولين ومثال الفعلية فعلية تساريها التي تاسع فعلها جامد يهي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم waanhu shaniya casaa an yakuun waxa iska dhow qad iqtaraba ajaluhum waktigoogii inuu gebageba yahay waan laysa lilinsaan waanhu shaniya laysa lilinsaan qofka uma aha ilaa maa sacaa wuxuu qabsado mooyaane wataqdiiru waxa weeyaan waanhu casaa iyo waanhu laysa ومثال لطيتي تساليه قصعدها متصرف وها وهو دعاء والخامسة كشنات تشنات نوح ورنا يا نينك واللعانك هي لعانك أن غضب الله الله أعرض عليها قبدا الله أعرض في قراءة من خفف أن أن غلظ تخفيف سي وكسر داد ضاد كان كسر سي قراءة واحد شفتي ضاد كقول في الحوار ديسين وقرنا أن غضب الله بيننا أن أن روان تخفيفنا وأن تفصيلنا غضبنا مستر بان كدقنا اسمك إني عادي هذا الله إلى مضاف إليه قال لنا غضبه بفعل كدغه انا غضبه بيدهده مضاف إليه يا الله أهانا فاعل بي وكدغه أنا غضب الله بيدهده إلهي هو عروض فإن كان الفعل هدو يهي متصرفا هدو يهي فعل متصرف أهدئ ونغضه وهيك يري فإن كان الفعل متصرفا أو كان ونغضه غير دعاء وجب أن يفصل شيخ واجب في وقاطي فصل جوا واجب وقاطي وأحسن ماها وواجب وقاطي شيخين وجب واجب أن يفصل من أن إن لقى فصليه بواحد مثل لقى فصليه من أربعة نفر وهي قد ويا نحو ونعلم وحن أغنه أنه شان يقد صدقتنا إن الضرر شاكتي ليعلم سيوه قضاء عن قد أبلغوا إني سيقارسيين وحرف تنفيذ نحو علم وحو أغاذي أنسى, أنسى يكون إن وهان دون منكم إذنك مرضاك وبكا وحرف النفي نحو أفلا يرون ميين أركين ألا يرجع إليهم قولا إن هذا البوس عليني نندي بقني ولو نحو الله استقاموا هطي وضد كتوصنا ذلك وربما جاء إنه كي ماد بلغ يابا في الشعر بغير فصل شعر كوحة لارك يسوق فصل بس دليل هل كان يهد دبع لماذا أحسن كقابطة أي ليهين إن واجب لغا دقا ماها وهذا ركتا محوري علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلين بحر الخفيف علموا وحي قادين أن يؤملون أنهم شامل يؤملون إلا إذا ديلنا يوم تدقوا إن إذا تشينا يعني إن أنهم كان يدقسيين تدقوا أي فلانا يعني يهين بيو قادين فجادوا مركز الدقيق قبل أن يسألوا إنتان لسؤال بأعظم سؤل سؤالون وحي قادين تدقوا إن إذا تشفي عنك هايستانو ليس ليه هبل يهبل يرقي دقسيين تيبا ما تسمين dee waxbay dhiibayaan rajahaasay ogaayeenoo de intaa laydin su-aalin ka gaadhsiiya bay jiradeen dhiiba unbay jiradeen ku bilaaba un calimu an yu'ammaluuna baan doonaynaa antaasi waa mukhafafatu min asaqiila calaamadda u weynan ku garanayna ma garanaysaa calaamadda u weynan ku garanayna waxa weeyaan yu'ammaluuna had ayay nasbin lahayd yu'ammaluunada ayay nasbin lahayd waxaa sunuun lagu samayn lahaa waxaasaa dee mukhafafa markii nasbin weyda inay tahay mukhafafatu min asaqiila waayo af carabiga horta antu waa imisa qaybood sideedaba carabiga markaan doonayno antu imise qaybood bay noqon kartaa an masderiya la yidhahdo waad soo dhigateen midi waa masderiyo masderiyada miyaynaan soo dhiganin waa si ficilka nisbin jirtay midna waxaa la yidhaahdaa mukhafafo oo waatan iminkaynu dhiganaynaa mukhafafatun min asaqiila waatan iminka aynu dhiganayno midna waxaa la yidhaahdaa maxay mufasira la yidhaahdaayo iyadana laftarkeega kitaabta barh baynu kusoo aragnay mufasira halkay dhacdaa baynu iska ogeyn bacda ma macnaahu lqawl bacda mashtamala qawla wa kana khaaliyan min xurufi lqawl ta u dambaysaana azaa'ida sheekho waa afartaas afartaa tusaale maad iga baahan tahay horta taa caawa aynu ka hadlayna inaan tusaaleeyo maad u baahan tahay waxa halkaa ku qoran oo dhani waa wada maxay waa mukhafafatun min afaqiila weeyaan ta u sarraysana igama baahnidoo dee waaba buuxo waxaad haysataa wa an tasuumuu wa an tasuumuu khayrun lakum antani waa maxay waa mustariya waa si wax nisbin jirtay mufasiradana waxaad haysataa وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر إمك أنتني وحوي تي مفسرين الأورن جري وايو وأوحينا وحنو وحينا إلى موسى موسى أن اضرب بعصاك البحر قالوا شارب بالبدا كله فوق إيه وحي فسيرسا وحلا وحيودي لفتي جيسا أياها وشرب بدا كله فوق waa waxay yidhaha ilaa muusa muusa nu u waxyoonay soo waxaad maaha muusa nu u waxyoonay anadri bicasaaka albaxra ka war yaa garanaya waxay tahay anadri bicasaaka albaxra waxa weeye wixii la waxyooday laftarkiisii ba ahaa anadri bicasaaka albaxra kolka waxay daba dhacday wax qowl macnihiisi tahay oo waxaynaa qulnaa mayna ahayn qulnaa qulnaa limuusa oo kale mayna ka dhigna xuruuftii qowlkana ma sidato saa-idaduna bacda lamaa bay dhacdaa saa-idaduna halkay dhacdaa bacda lama walama an jaaa albashiir bishaareeyuhu markuu yimid walama an jaaa albashiir bishaareeyuhu markuu yimid akhi mukasasadiina waata halkaa kuugu qoran o dhan waxal iga baahan tahay ma jiro baan umalaynaya marka an af carabiga la doonayo afartaa qaybood wax ka badanay kusoo aroori kartaa ma jiro warubama jaa inuu yimaad baa laga yaabaa ismu ismu an an ismigaygu fii daruurati shicri musaraxan isagoo la cadeeyey bihi isaga hayra damiiri shani o damiiru shani aan ahayn fayaati khabaruhaa khabarku wuxuu noqonayaa xiinaydin markaa mufradan iyo wajumlatan waqad ijtamaca way ku kulmeen fii qowlihi ninka gabayaagaa qowlkiisa nin gabayaa ayaa yihi
بأنك ربيع وغيث مريض وأنك هناك تكون سمال فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول لقد علم الضيف والمرملون إذا أغبر رؤوف وهمت شمال
ninkaa gabayaaga ah gabayga uu tirinayo waad aragtaa nooca uu u dhacayo nin buu doonayaa inuu ammaano wuxuu yihi bianka adigu rabiicun horta gubaa tahay wakaysun roob baa tahay mariicun mariica waa waktiga rabiicee moog tahay istabajooga waxaa tahay buu yihi roob istabajooga wa anka adigu wa anka wa anka adigu hunaaka halkaa takuunu waxaad noqotaa buu leeyahay asimaala kayd halkaana markay abaarta iyo balaayadu dhacdana kayd baaba tahay buu yihi kayd kayd baa lagugu yaqaanaa nin buu ammaanayaayo wuxuu ku ammaanay dadka martida ah iyo dumarka laga dhintay ee laga geeriyooday intuba aday aada ku rajeeyaan buu leeyahay wanaag badan bayna kaa fishaan buu leeyahay waa dadka baahan oo dhan ba adiga ku filanaya buu leeyahay biyaanka rabiicun markaynu eegno mukhasafadii waa anta ismigeygi waa damiirushaani o waa kaafka khabarkeygina mufrad buu noqday biyaanka rabiicun khabarkii muna mufrad noqo wa anka hunaaka daa dambana waa mukhasafadii oo ismigeygu waa anka kaafka ku jira khabarkiina waa jumla o waa takunu himaan
بأنك الربيع لقد علم الضيف والمرملون إذا أغبر رؤوف وهمت شمال
dabayshana waa la yidhah dabayshana waa la yidhahdaa jihadana waa la yidhaha shimaal jihada waqooyiga ayaa shimaal la yidhahdaa hadda shimaal ma aha shimaal waa bidixda iska ilaali weligaa dhibaatada dadkeena haysatay kamid tahay laa yufariquuna bayna ashimaali washimaal ashimaal markaad doonaysid waa bidixda gacanta bidixda ashimaal markaad doonaysidna waa waqooyiga ama adlayda kasoo dhacda waxaa u dhigma ya shamaail taasi waa gaar waa shamaail waa jamc shamaail wey ashamaail bay taasi noqonaysaa waxaa u dhigma mataqaanaa oo taas oo kale udhigmaysa aljanuub aljunuub waljanuub farqi baa udhexeeya aljunuub markaad doonaysid waa dhinaca waa dhinacyo waa jamcu jambin xataa fa idaa wajabat junuubuha junuub maaha waqoo maaha koonfur junuub waa waa dhaba waa waa dhinacan laakiin haddaad jiimka fadxisid ka waran aljanuub haddaad tidaahdid markaasay koonfur noqonaysaa aljanaan waaljinaan farqi baa udhexeeya aljanaan waaljinaan aljanaan waaljinaan laqad calima dayfu martidu waxay ogaatay iyo walmurmiluun dumarkii gablanka ahaa ee raggu ka dhintay id akbara ufqun jihadu markay ay boodhaysato oo wahabad shamaalan laydhaa shamaal la yidhaahdaa ay soo dhacdo bianka rabiicun adigu gugoogi inaad tahay wakaytun roob inaad tahay mariic istabajooga wa anka adigu hunaaka halkaa takuunu waxaad noqonaysaa asimaal kayd baad u noqonaysaa buu yihi wa amaa kaana lafdiga kaan kaana a bal ka sheekee iyada lafdiga kaana a wa amaa kaan فتعمل ويعمل سميسا ويقل وحير ذكر اسمها اسمك إن لشيغو ويفصل الفعل منها باللم فعل كان اللم بالغ فصليا فعل كان ويفصل الفعل منها باللم أو قد ويعمل سميسا اسمك إن لشيغانا ويرتا خبرك يقول هو جملة فعلية وحلق فصليا أما لم أما قد إذا خففت كأن مرك لا تخفيفية وجب إعمالها إن عمل سيا واجبة كما يجب سيد واجب يهي إعمال أن أن العمل سيا سيدين أصابر عليه ولكن ذكر اسمها اسمك ولا شيء اسمك الشيطان كيسو أكثر وكبدا يهي من اسم إن أن من اسم أن أن اسمك ولا يلزم من واجب أن يكون ضميرا إنه ضمير شأن الموضوع قال شاعر من قبل يا يا يري ويوما توافينا بوجه مقسم كان ضبية تعد إلى وارق السلم waa nin gabayaa ah gabay ayuu ku tirinayaa wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo gabadh buu ammaanayaa gabadhaasi waa gabadh qoor dheer oo weji qurux badan ayuu doonayaa inuu yidhaahdo wa yowman maalintu waafiinaa way noogu timaadaa gabadhani biwejhin weji bay noogu timaadaa muqasamin aada u dhalaalaya weji dhalaalaya ayay maalin maalin noogu timaadaa xagga wejigiisaasuu ku ammaanay qoortii buu yimid oo kaan dabya kaan waxaabad moodaa dabyatan deeraabad moodaa tacdu laacaysa ilaa waariqi shilan geedka sarmaanta la yidhaha caleenteeda deere waxaad moodaa geed laacaysa buu yihi xagga qoortana aad bay u qoor dheer tahay buu leeyahay xaggan kalena kaan dabyatun dabyatan labadaba waa la wariyey ويروى وحل وي بنصب الضبية على أنها إن تهي على اسم واسمه والجملة بعدها أنا صفة إن تهي كان ضبية وتعد إلى وارد السلام والخبر هنا محذوف كان ضبية عاطية هذه المرأة هذه المرأة ما ماشى كما قال وهذه لا نسبيه فيكون وحو نقريا من عكس التشبيه تشبيه وحك سهر جيدا تشبيه ماها وتشبيه وحك سهر جيدا أو كأن مكانها وحبد مودا ماشي إذا ضبية نيني جوكتو دير أبد مودا هل يدو جوكتو دير إلي جوكتو مودي بمعنى قبل أتجيه كالكي كي قاردو iyo dheerideedii iyo qoorteeda waa meel ay deera ka gaadhayso calaa xaqiiqati tashbiih tashbiihna waa laga dhigi karaa wayurwaa birafcihaa dabyada kii oo la rafcinayana waa la waa la waa la wariyey calaa xadfi lismi ay kaanahaa dabya deeraabad moodaana ragga barhkood baa noocaa aqriya insha allah waidaa kaana alkhabaru mufridan halkan ka bilaabana